badiistii roobka ee raxmadda ahayd markay badatay dhibaatay isu bedeshay saamayn xoog lay ku yeelatay gobolkan annaga aan degan waqooyi bari aha soomaaliya aha etoobiya aha inta dadka afka aniga aan ku hadlay wax weyn baa dhacay waxaan rabaa inaan dadka wax u sheego cudur kastaba daawuu qabaa cudur aan daawo lahayn ma jiro waxaad moodaa soomaalida dhibad isdul fuulay inuu mar walbaba uuna soo fuulin abaar colaad tatahaad iyo wax lamid eh waxaa daawo eh annaga waxaan nahay islaam muslim baan nahay aniga waxay ila tahay oon dadka dhihi rabaa dadka soomaalida ee afkan anigaan ku hadli ku hadli ijaara oo laabo ku dhow iyo meesha lagu aduubo maraakiibta ee gardafuud intaas badda moogi barriga intaasaan degnaa waxaan degnaa etoobiya ilaa jabuuti gobolkan waqooyi bari waxaan dhihi lahaa daawadaanada waxaa weeye inii la iscafiyo islaamnimo loo noqdo ummadda soomaalida ay iscafiso madaxweynaha iyo midka u yar cafiskana laga bilaabo nin walbaba reerkiisa oday walbaba asaga horta islaantiisii ilmihiisa uu cafis ka dalbado os dhaho haddaan iidin gafay icafiya anigana waan idin cafiye maxay waxaa kaloo jira islaam baana islaamnimo waxay dadka fari baa jira dadka madaxda noo eh inaan cafino iyagana jidka xaqa ee ay maraan ayaa waajiba soomaali waxaan leeyahay isqabqabsi iyo fara isku taagid ugu dhaafay dhibaatadaanada dhibaatadaanada waxaa weeye in intii lausu imaado laisla hadlo miis la fadhiisto la guntado oo diinta islaamka ee muslimiinta aan nahay loo guntado nololna loo guntado oo nin walbaba intuu guntado uu wax soo saar allabari islaamnimo uu u guntado waxaa intaas ka zaa'id ah dhibaato hadday dhacdo xal wuu jiraa waxaan rabaa oon dadka fari sidii asxaabtii rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam markay muslimiin waxa alla wixii ay suubin jireen meel bay iska dhigeen annaga ummadda soomaalida maanta in maanta laga bilaabo oo nin walbaba asaga uu ismiisaamo oo ilaahay laga cabsado oo ilaahay la baryo oo la iscaawino oo xoogga annaga iyo dadnimada annaga aan annaga isu kaashano oo gacan hoorsi iyo dawarsi iyo col iyo tahriib iyo dhibaato ilaahay wuu naga bixini waa dawli nusradiisa mar walbaba way joogtaa ee dadkii loo nusrayn lahaa in la helo wy culumaa joogtaa aniga duq baan nahay waxaa la dhahaa doqor raagtay aaqil bay shabahdaa xaalka soomaalida dhibaatooyin dad kaloo nala qabaa jira laakiin waxaan iskorfuulka ah ee markii mid aad ka baxdo mid kale aad geli ummadda kale adduunka nalama aqarto iyagoo muslimiinta adduunkaba ay aad u dhibaataysan yihiin waxaan hadalka ku soo goyni soomaali ninkii aan ehlu tawxiid ahayn oo diin kala haysto inkastoo inuu jira la arka laakiin ani hadda doodan ma maqlin waxaa annaga ehlu tawxiidka ee muslimka aan iscafino nin walow ciddaada ka bilow islaantaadii ilmahaaga ha ku cafiyaan adigoo cafiskaas wadato aqalka iridiisa ka bax oo haddaad ganacsan ganacso haddaad madax tahay ood wax maamuli maamul haddii ilaahay khayr ha siiye culimmadaanadana hanagu kabnaato hana hor socoto hana wacdiso ilaahay aan ka cabsanno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu